subax wanaagsan idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan afar iyo lixdan sano ayay jimcihii shalay ku buuxsantay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidanka milatariga soomaaliya ayaa waxaa labayo tobankii abril ee sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii lagu aasaasay koob iyo labaatan sarkaal oo ay ku jireen laba madaxweyne oo markii dambe soomaaliya soo maamulay koob iyo labaatankaasi sarkaal ee lahaa aasaaskaha ciidanka xoogga dalka waxaa hadda ka nool laba sarkaal oo mid ka mid ah uu yahay gaashaanle sare xasan maxamuud sabriye oo ku magac dheer gaamuur gaashaanle sare xasan gaamuur oo ay da'diisu haatan tahay afariyo sagaashan jir ayaa hadda ku nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka wariyaha v o eda nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka ku waraystay ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa sida loo aasaasay ciidanka ciidanka xoogga dalkan waxaan aan saddex qaybood ahay saraakiisha asaastay qayb waxay ahaayeen odayaasha hore marshaalayaasha la dhihi jiray qaybna waxay ahaayeen saddex nimo bariisha ka timid qaybna waxay saddex iyo tobanna kaga nimid itaaliya waan kusoo qaadanay militariga waxaan kusoo maranay marka taariikhdii haddaan kaaga sheekay mid hore annaga waxaana ku daray xagga tababar militariyan naloo ku diray annaga afar iyo toban muggaan soo noqonay ciidankii meesha joogay oo militari ahaan naloo ku diray waa la baabiyey waxaa lihi miisaaniya looma hayo waxay dhamay waxaa laga dhigay buriis haddana soo soor bilisaa ku qaadana xamar kadibna waxaa noo howlay biliiskan dalanay shaqadeedi lixdankii buga la duurnoo la qaadana oo la qaatayba ayaa rabaa in xoog la dhisaa ciidan marka militari ah waxayna marka ahaan jiray militariga kusoo qaaday tababarka iyo saddex nimoo buriis ka timid iyo shan shan nimoo ahaan jirtay odayaasha marshaaliyaasha hore talyaaniga kow iyo labaatankaasa marka nala keenaa la asaasa
waa garta
kun kun waxaan kornay marka kun kun waxaan kornay qofa kun militariga ahaa karuudaan u qornon geynay meesha
xaladaad geyseen kun askari oo tababar
halkaasaan tababarka ka bilaawanay
waayo marka inta aadan u gudbin tababarkii ugu horreeyey ee aad xalana ku bilowdeen waxaad hadda ii sheegtay in aad aas-aaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliya aad ku bilowdeen idinkoo ah koob iyo labaatan sarkaal oo aad adigu ka mid ahayd marka yaa kaloo ku jiray saraakiishii maaragta aas-aaska lahaa saraakiisha waxaa ugu horeeyey ninka laa daawud cabdulla xersiyo biliiskay ahaa jireen iyo maxamed siyaad oo ku-xigeenkiisa koobaad ahaa iyo maxamed cabdinasi guuleedaas nuux ahaa oo ku-xigeenka labaad iyo koox kaloo adigana shan nim ahayd oo ayagana qoladan kale ahayd waxaa jirtay odayaasha horo marshaalees ahaa jiro ayagana markaa inta la siiyey darajo sarkaale ayagana ka shaqa gooni gooni u kala joogeen iyo saddex iyo toban oo dhalinyarada ka timid saari
waaya marka saddex iyo tobanka talyaaniga kusoo tababartay oo aad adigu ka mid ahayd yaa kaloo ku jiray oo markii dambe door weyn ka ciyaaray ciidanka iyo maaragtay maamulkii dowladdii milatarigaba
waxaa ku jiray ninka la yidhaha cabdullaahi yuusuf salaad gabaylo keliya maxamed caali faarax caydi iyo adigu ku hadhay saddexdaas ama usa qolada saraashida ka mid iyo aniga iyo kuwaasaan ahayn kuwa kale waa jiraan adiga abubakar calmuude dhijiri inta dhijiri abubakar xasan weliye adigu kuwa kalaa jirtay oo isku mid ma ahayn qolada ama xafiisyada ka shaqaynaysay ama tababarka qaadaysa kuwan furuudka ayaan u kala qaybsanayn aniga waxaan qaabsanay xafiiska ciidanka meeshaas ka tala qoro laga dalacsiiyo jagada looga dhiyo laga bedelo intaasaana mas-uul ka ahaa
waaya marka waxaa xustay rag magac ku lahaa soomaaliya madaxweynihii horaa ka mid ahaa dabcan maxamed siyaad barre haa asaga beliis ahaan baa loogu soo tababaray ayagoo lix ah lix nimay ahayn loogu soo tababaray reerfarinta boliis ahaan daawud cabdulla xersi maxamed cabdi muuse iyo maxamed xuseen kulfine abrax maxamed ibraahim liiqliiqato iyo nin la dhiri maxamed ciise jaamac muuse sacadu lix nimaa meeshaas boliiska ahaa jirtay waa gartay shalay oo ku beegnayd labaiyo tobankii bisha abril ciidankii aad adigu aas-aaskeeda wax ka bilowday afar iyo lixdan sano ka hor waxay u dabaaldegeen sanad guuradii afar iyo lixdanaad marka afar iyo lixdan sano kadib gaashaanla sare xasan gaamuur wuxuu ilaahay ku gaarsiiyey munaasabadan ha maxay kaaga dhigan tahay marka
alxamdulilah wati keenaye kow iyo labaatankaas waa taftahay midkii mar saraakiisha cascaastay aniga mid kalaaba ka nool hadda
waaga dadaan maxamed cishaan layidhaaho qayr qayru deganaa leewiye labadaan isaba ka noolba kow iyo labaatanka waa dee waa tageen waxaa waktiga ila eg ay jiraan marka gaashaanla sare xasan gaamuur goorma ayaad ah, dhulkii hooyo wadanka ka soo baxday adigu calaa kulli xaal horta marka horeysa xukunkii markii uu la wareegay maxamed siyaad oo ahaa nin aan shaqey jirnin daawudaa dhinto horta marka horeysa kidoosaa milisar la wareegay wax ka noqday muxuu ahaa eh, taliya ciidankaasaa noqday maxamed siyaad markuu taliya noqday markii intuusan xataa xukunka intaa lala wareegin dowladda cabdi- ah, eh, cabdisac cali faransaarka oo ahaa madax- madaxweynaha ayaa arrintii waxay ku dhacday ma arse dowladdii hab- habaysnayn ayaa waxaa noo soo jeediyey maxamed siyaad xukun la wareegin oo aan ka qaadna kuwaan milisar meeshaa ma jirtaa dowladda sid baa marka ku dhacday mataqaanaa inaan aragtay sida axba garwayno waa naga qaashaa naga wata salaad gabeere iyo cabdalla faadi nin la jiray maxaa yar sansan saddexdaas wata aan gurukaan kala ku diidnay wali waxa u yaqaanay cabdullaahi yusuf iyo caydiid iyo ninka loosla jiray maxamed nur axbaal baarqol la jiray mar alla markii marka barnaamjkii aan soo garan waynay ayaana siibdarra cabdirsiya la dilay shuuci carasuhu dilay dad fiicana meeshan habaysanna ma jirin baarlamaan fiican iyo dad habaysana maarta dowlada habaysan ma jirin inta ayaga waxaysa dabooqnaayeen qoladii uu naga watay iyo kuwa kaloo meelo kasoo aruursaday xukunkay la wareegeen annaga ma- waa nalka saaray milisaniga marka gruubkayna kasoo horjeeday waa nala kala bedelay marka hore marka alla cabdullaahi iyo nin caydiid horaa laga xidhay xabsiga laga gey maalin inta loo diray diideen anugu masan diidinoo waxaa layga dhigay maxaa ahaa gubernatoore bari boosaaso maba diidino meesha iska aaday adiga kaagama sheegi karo waa dheer tahay taariikhdee marka intaanan raba kaaga soo halaasaa kaaga soo koobahay haye laakiin haddaad rabto midaan iiga sheekay kulli aad rabtid waqti aad faraaqlaheeda ii sheeg shaxan kaagana sheekayna waxaan soo marnoo dhan waayo haye eh, laakiin wadankii goormaa ka soo baxda oo aad maraykanka usoo wadanka guurtay waxaan ka soo baxay adigu waa waktiga intaanan eh, meesha waxaan ka sha- ka shaqaynahay horta kabacdi markii waxaan ka soo baxay wadanka eh, siddeetan iyo sagaalka eh, waxaan leeyahay adigu siddeetan iyo toddoba dhinac siddeetan hadda waxba meelaha siddeetanka eh, xoogaa ahayd markaan soo baxay waxaan u soo baxay baaris caafimaad adigu markaasa intaan caafimaadka baaris ku jiray ayaa sagaashankii waa laisku wadankii laisku dhawaaqay jabhadaha la asaasay wixii adigu markaasa kabacdi wadanka waa burburay markuu burburay kadibna kuma noqon aniga halkaana ka joogay abersiyaan degan hadda marka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dhallinyarada ah ee saraakiisha leh ee saraakiil xigeenka leh ee taliyayaasha sare leh maxaa maaragta talo ah oo aad u haysaa maadaama aad tahay
balasa ku dara waxaan leeyahay kol laba ilaahay ku guuleeyo marka adigu waxaa ku lahaa waxaad iga gaarsiinaysaa keliya hambalidaas iyo inaad tiraahdo maaragtay ninkaas wuxuu ahaa alla uu kamid ahaa asaasayaasi xoogga dalka
kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare xasan maxamuud sabriye oo ku magac dheer gaamuur oo degan gobolkan virginia ka- kana mid ahaa koob iyo labaatankii sarkaal ee lagu aasaasay ciidanka xooga dalka soomaaliya waxa uu warramay wariyaha v o a nuur xasan nuur laanta afka soomaaliga ee v o a eed nagala socota